magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug ayaa laga daahfuray macadka shamsul culuum oo ka mid a macaahidda waaweyn ee dalka kuwaas oo lagu barto culuumta diiniga ah waxaana munaasabadda lagu daahfurayay ka qaybgalay macadka mas-uuliyiin kala duwan arday waalidiin iyo marti sharaf kale macalin rooble maxamed bare oo kamid a mas-uuliyiinta macadka ayaa ugu horeyn ka warbixiyey macadka awalan waxaan galabta rabnaa inaan mataqaanaa daahfurno majliskan aad u jeediin oo quruxda badan oo aadka iyo aadka mataqaanaa loo waasiciyey dhinac walba looga dadaalay adduunya ma dhammaatee aan daahfurno uwa mahad celinno ilaahay subxaanahu watacaalaa iyo dadkii muxsinaadka ahaay oo muxsiniinta ahaay oo ilaahay oo mataqaanaa ku ilhaamiyey oo khayr qalbigooda geliyey inay dhulkoodii iyo maalkoodii isku darsadaan ayadoon aaminsannahay wax ka soo haray oo faadilkaa inuusan ahayn ee yihiin wax ayagu ay ka tadxiyoodeen dhanka kale sheekh cabdiweli xaashi diiriye iyo sheekh cumar dhagcaleen ayaa sheegay muhiimadda macadkan uu leeyahay ardada dhammaysatay xifdinta qur-aanka kariimka waxa uu majliskan ka kooban yahay sida mashaaikhdii horwadeenka ahaa inoo tilmaameen furitaanka macadka shamsul culuum oo culumtii shareecada qeybaheedii kala duwanaa lagu baranayo iyo sidoo kale taxfiidka qur-aanka kariimka ah oo ardadii qur-aanka dhammaystay ama xifdigoodu meel dhow maraya waxyar uga dhimanaayeen ama kuwii haddaba xifdi bilowga ah ee qur-aanku u dhammaaday waa laba arrimood oo mid walba muhiimadeeda ay leedahay diiniga ah dadkii meeshaan dhisay oo waxbaday ilaahay khayra ku amaalmariyo aynu uga mahadcelinaynaa dadka muslimiinta ah ee waxaan sameeyey inta ka soo qayb gashayna ayagan ilaahay khayra ku amaalmariyay iyo mashaaiqdiina wacisay insha allah intaana meesha wax ku harsan doontana waxaan isku dadaalmaynaa inaan diinka barashadiisa ee caafooykiisa ku dadaalno mid ka mid a waalidiinta ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen hirgelinta macadka haddaan nahay dugsiley arrintan baahi badan ayaan u qabnay meeshaan culumta diiniga lagu baranayo qur-aanka ardada lagu xifdisiinayo kitaabada cilmigaah lagu barayo baahi weyn ayaan u qabnay haddana waa ka faa'iidaysanaynaa insha allah ilaahay waana waafajiyay inaan ka faa'iidaysanno ilaahayna hanoo fududeeyo macadka shamsul culuum ayaa ka mid a macaahidda waaweyn ee dalka kuwaas oo lagu barto culuumta diiniga ah